alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin darsigii lixaad ee ka mid ahaa duruusta kitaabkan ictiqaadu a'imat alxadiid liabi bakr alismaaciili raximah allahu tacaala qodobkii u dambeeyey aynu ka hadlaynay wuxuu ku saabsanaa faqradda saddexiyo tobnaad ee uu yihi musanifku walaa yuctaqadu fihi alacdaa waljawaarix walaطuul wاlcarض wاlghilad wالdiqة wanaxwu hada mima yakunu milhu fi اlkhalq waynu sheegnay cibaaraadkaasi waxaa ku jira inaanay kusoo aroorin kitaabka iyo sunnaha selafkuna aanu isticmaalin laguna yaqaano ashcariyadu waxa ay sugayaan ee sifaadka ilaahay ka mid ah gaar ahaan sifaat daat sida wyadeynka oo kale iyo kuwoodii hore markay sugayaan iyo wejiga iyo inay daba dhigaan nafyu hadihi اlumuur arrimaha naafintooda waxaanaynu sheegnay sida saxdii inay tahay wixii ilaahay uu isu sugay ama rasuulkiisu inoo sheegay inuu usugan yahay in loo sugo wixii ilaahay uu iska anfiyey ama rasuulkiisu ka anfiyeyna in la anfiyo wixii kalena in laga aamuso waxaynu ku soo maray kitaabkii tadmuriyaha kelimaadka iyo cibaaraadka mujmalka ah ee muxtamila lilxaqi wasawaab xaqna u fasirmi kara baatilna u fasirmi kara mowqifu ahli sunna inuu yahay inaan la sugin liannaha taxtamilu baila inaan la anfina liannaha taxtamilu xaqan ee laga laga istifsaalo macnaha looga jeedo hadduu xaq yahay lagu sugo lafdiga uu shareecada ugu soo arooray hadduu baatil yahayna in la radiyo marka waxaa ka mid a ereyadan alacdaa waljawaarix iyo kuwa lamidka ah oo nafyigoodu wuxuu ixtimaalaa in loo jeedo sifaatkii makhluuqa ilaahay subxana wa tacaala in laga anfinayo waxaa kaloo ixtimaalaa in sifaatkii ilaahay tactiilkooda iyo anfintooda la hoosgelinayo waxyaabaha lagu ictiraadi karo jumladdan waxaa kaloo ka mid a fiiha atafsiilu fi nafyi waxyaabihii ilaahay laga anfinayey oo si faahfaahsan loo sheegay dariiqat lqur'aan wasunnana waxa weeye waa alijmaalu fi nafy waa in la ijmaaliyo nafyiga si duuduuban loo sheego ilaa meelaha qaarkood oo tafsiilka saabe ay keensatay mooyaane qaala lmusanifu raximah llahu tacaala walaa yaquuluuna odhan maayaan alxadiidku ina asmaa allahi ilaahay magacyadiisu gayr llahi ilaahay midaan ahayn weeye kamaa yaquuluhu siday yidhaahdaan oo kale almuctasilatu muctasiladu iyo wlkhawaariju khawaarijtu iyo waawaa'ifu kooxo kooxahaasi oo min ahli lahwa ahlulbidaca ka mid a musanifku raximah llahu tacaala jumladan wuxuu kaga hadlayaa mas'alo salafka dabadood soo darisay oo waktigii quruuntii saddexda ahayd ee mufadalka ahayd ay joogeen aan la aqoon aan lagana hadal waa masalada ku saabsan asmaa llahi ma gayr llahi ba mise waa cayn llah ma ilaahay laftiisa magacyadiisu mise waa ilaahay laftiisa waxaan ahayn oo ka duwan si sidaa ka caamsanna masalada waa loo dhigaa oo masalat lism walmusama baa la idhahdaa masalada magaca iyo ka magaca lihi waxa ay isu yihiin oo alismu magayr lmusama baa ka magaca laba mid aan ahayn ba mise alismu waa cayn lmusama waa ka magaca le laftiisa un masaladaas uu sheegay sheikh lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacala waa mas'alatun oo xadaat bacda alaima aimada dabadeed masale soo darisay wey waa masalo aimadu aanay ka hadal waana sida uu yihi ibnu ibn jariir waa min alxamaaqaat alxaaditha alati laa atharu fiiha fayutabac walaa qowl min imaami fayustamac waa masaailka markaa xamaaqada kamid ee soo dariyay wax aharoo la raaco kusoo arooray aanu jirin qowl imaamu markaa la dhegaysto oo la hayaano aanu jirin walihaadaba markii masaladaas awalu man axdatha hadi lmas'alana waxay ahaayeen aljahmiyat lmucaila waxaana iyagu u adeegsanayeen mas'aladan nafyu sifaat illaah oo waxay yidhaahdeen asmaa llahi waa gayr llah markaa sifaat llahina waa gayr llah magacyada ilaahay ilaahay laftiisa maaha waa shay ka duwan oo mustaqila sifaatka ilaahayna waa shay ilaahay daatadiisa ka duwan oo mustaqila weyi marka mar haddii ilaahay subxaana watacaala daatadiisa ay ka duwan yihin oo mustaqil ay ka yihiin ilaahay subxana watacaala magacyo uma noqon karaan ifaatkuna ilahay sifo uma noqon karaan waayo dee gayr llahi waa makhluuq ilahay cidaanayna waa makhluuq ilahayna waa khaaliq gayruhuna waa makhluuq marka asmaada iyo sifaatkaasi waa makhluuq bay yidhahdeen mar hadday makhluuq yihiinna wax ilaahay subxaana watacaala sifo u noqon karaa oo sifo ahaan loogu sugi karo ma aha qaarkoodna waxay yidhahdeen alismu waa caynu lmusama isamku waa musamaha laftiisa kuwo kalena masalada waa ka tawaqufeen qowlka saxiixiina waxa uu yahay ibnu jariir raximah allahu tacaala uu sheegay wakadalika culimo badan oo ka dambeysay minhu sheikh ulislaam ibnu taymiya haddii masalada layna weydiiyaba oo la idhaahdo hal ilismu cayn lmusama am gayr lmusama waxaynu ku jawaabeynaa sida qur-aanku uu ku jawaabay sida axaadiidu ay ku jawaabtay masala mar haddii laysku khilaafay waxaa waajiba in loo celiyo qur-aanka iyo xadiidka ilahay baa hi fain tanaasactum fii shay farudduuhu ila allahi warasuul qur-aanka iyo xadiidku haddaba ma waxay yidhaahdeen magacu magaclaha laftiisa weeyi mise waxay yidhaahdeen magaclaha ma aha ee waa shay kale mee labadaa midnaba qur-aanka iyo sunnaha ka heli maysa qur-aanka iyo sunnuhu waxay yidhaahdeen alismu lilmusama magacu wuxuu u sugnaaday musamaha wakadalika sifaduna dee mawsuufka ayay usugnaatay marka waxa la odhanaya alismu lilmusama magacu ka magaca u yahay buu ayuu u sugan yihi isaga ayaalo isaga ayuu taabicu yahay oo shay munfasilka ah oo isaga ka baxsan ma aha mana aha isaga laftiisa ilahay baa subxaana watacaala yihi walilahi alasmaa lxusna ilahay waxaa usugnaaday alasmaa lxusna falahu alasmaa lxusna buri ilahay nabiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi asaluka bikuli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka ilaa waxaan kugu baryayaa magac kaste huwa magacaasoo laka adiga kuu sugnaaday magacaasoo adiga ah iyo magacaasoon adiga ahayn midnaba nebigu ma odhan qaala nabiyu alayhi الsalaatu wasalaam fima rawahu lbukhaari wa muslim ina lilahi tisca wa tisciina sma lilaahi ilaahay waxaa u sugan oo uu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac marka magacyadii qur-aanka iyo sunuhu waxay sheegeen inay yihiin kuwa musamaha u sugan oo taabico ah amaa xagga markaa isticmaalka alismu waa la ilaaqaa iyadoo looga jeedo lafdiga oo tasmiyada ah oo tusaalahaan waxaa la idhaahdaa allahu ismun arabiy marka allahu ma ilaahay laftiisii baa looga jeedaa maye lafdigan baa looga jeedaa magacan ayaa looga jeedaa oo lafdi carabi baa la dhahdaa ama markaad icraabeysaba allahu khaaliqun allahu waa mubtada baad odhanaysa marfuuc bilibtida calaamatu rafcihi addama marka isamkii baa halkaa loo jeedaa ee musamiin looma jeedo marka iyadoo isamka u loo jeedo ayaa cibaarada la ilaaqa ama alfaada la ilaaqa waxaa kaloo la iطlaaqa iyadoo musamaha looga jeedo magacii oo musamaha laftiisa looga jeedana waa la iطlaaqa oo markaa allahu khaaliqu kuli shay allahu dee magacaa wax kasta abuuray looma jeedo ee musamaha magaciisu allah uu yahay wax kasta abuuray wey facbud illaaha mukhlisa lahu ddiin allaha oo qura caabud adoo cibaadada u gaar yeelaya looma jeedo magaca caabud ee ka magacaa le caabud weeyaan macnaheedu markaad leedahay caabadtu llaha ma magacaan caabuday baa ujeedadaadu oo isamkaad ujeedaa maya musamahaad ujeedaa marka xagga isticmaalka yuطlaqu lsmu muraada bihi almusama kama yuطlaqu muraada bihi alsmu labadaba waa la isticmaalay maxaa lagu diiday in la idhaahdo alismu huwa lmusama iyo in la idhahdo alismu gayr lmusama in la idhahdo alismu gayr lmusama waxaa loo diiday leanna waa cibaaratuna taxtamilu xaqan wa baila waa cibaaro macno xaqa loo isticmaali karo macno baila loo isticmaali karo oo aljahmiya oo kale markay yidhahdeen alismu wagayru musama waxay ujeedaan isamku waa shay munfasila oo mustaqila oo makhluuqa wa kadalika almuctazila taasi marka waa bail alismu gayr lmusama haddii looga jeedo isamku waa shay daatada dheeraad ka ah daatada ku tusinayana waa macno sax oo dee daatadii un maaha marka la yihi alismu huwa lmusamana saasoo kale waa cibaaro xaq iyo bail ixtimaasha alismu huwa lmusama cidda tihi waana sida aimada sunaa qaarkood oo yihi ay ujeedaane haddii loola jeedo laa yanfaku can lmusama isamku musamihiisa markaa kama haro dee wuu tusinaya mar iyo meel walba de waa xaqtaas haddii loola jeedo isamka daatadii daatada lafteeda oo musamaha laftiisiiya oo cayntiisiiya taasina waa bail walihada sida saxiixii waa sida qur-aanka iyo sunuhu masalada u dhigeen waa in la idhaahdo alismu waa lilmusama waصifatu lilmawsuuf ay taabicatu lilmawsuuf qaa'imat bihi oo sifaadka ilaahay waa ilaahay laftiisii odhan mayno waa daatada uune wax kaloo daatada dheeraadka ah maaha odhan mayno odhanna mayno waa gayr اllah waa wax ilaahay mustaqilka oo munfasilka ah maxaynu odhanaynaa sifaat اllahi waa macaani qaa'ima bidaatihi sifaatka ilaahay waa macnayaal iyo awsaaf ilaahay subxana wa tacaala daatadiisa ku qumay nusa qaarkood waxaa ku qoran walaa yaquuluuna ina asmaa allahi makhluuqa labaduna way isu dhow yihiin jahmiyada iyo muctazilada yidhi asmaa llahi waa gayr llah halkay u socdaan waa maxay wayna yidhahdaan de waa makhluuq mar hadday gayr llahi tahay waa waa makhluuq asmaa llahina subxana wa tacaala makhluuqa maaha waa min dawaabidi alasma wasifaat waxaa ka mida asma llahi gayru makhluuqa ilaahay subxana wa tacaala daatadiisu aanay makhluuq u ahayn magacyadiisa iyo sifaatkiisuna makhluuq maaha wax ilaahay uu abuuray oo dabeetana makhluuqaadkiisu ilaahay magac uga dhigeen maaha waxyaabaha taa ahlucilmigu u deliishan jireen waxaa ka mida in magacyada qur-aanku inaanu makhluuq ahayn waxay u deliishan jireen in qur-aanka magacyada ilahay ay ku jiraan marka hadduu qur-aanku makhluuq yahay magacyada ilaahay makhluuq bay ahaan lahayn magacyada ilaahayna makhluuq maaha imaamu axmed uu takfiiriyey qofka idhaahda magacyada ilahay waa makhluuq alimaamu shaaficina raximah llahu tacaala wuxuu yihi man xalafa bismi min asmaa illahi faxanitha facaleyhi lkafara lianna asmaa allahi gayru makhluuqa qofka ku dhaarta magac magacyada ilaahay kamida deetana dhaartiisii khilaafa kafaara lagu leeyahy waayo magacyada ilaahay makhluuq maaha hadduu makhluuq ku dhaarto oo dhaartaa uu jabiyaba kafaaro laguma laha oo yimiin muncaqida ama guntantayba maaha taasi اليمين المنعقدة والحلف بأسماء الله أو صفاته وهي أسماء الله waxaanay مkhلوq u ahayn أسmاء الlahi waa qadiimaة بqidamه ilahay horeyntiisa ayay la horeysay imaha شhay xaadiثa oo xadaثa baعda an lam yakun oo ilaahay hore aanu lahaan jire mar dambe uu yeeshay oo mar dambe uu isu bixiya oo makhluuqaadkiisu ay u bixiyeen maaha haddii la dhaho makhluuqan hadda ile makhluuqaadku waa xaaditha eh waxay noqonaysaa ilaahay marbaa soo martay aanu magacyadanba lahayn ilaahayna subxaana watacaala magacyadan weligiiba waa lahaa azalan wa abadanna waa lahaanaya oo ma aha magacyo waxa weeyaan xaaditha bacda alcadam iyadoon jirin dabadeed soo darisay maaha waayo kamaa yaquulu lmuctazilatu walkhawaariju buuhi khawaarijtu maraaxil bay mareen khawaarijtii hore aladiina kharajuu calaa caliy bin abi aalib radi allahu canhu masalada markaa khuruujka iyo takfiirka iyo mooyaane masaa-isha kale ee ku saabsan alasmaa wasifaat iyo madhabkoodu sax bu aha madhabka saxaabada iyo ahlu sunna ayuu ahaa marka khawaarijta halkan uu ku sheegaya musanifku waa khawaarijta mutaakhiriinta ah ee muctasilada oo madhab ulwaciid uu mideeyey ku ta'auray ee ku raadoobay wa awaa'ifu min ahli lahwaa baa sidaa qaba kooxaha ahlulahwaaga ka mid ah alahwaa waa jamcu hawa hawaduna waa iraadatu nafs waa doonista nafta doonista markaa naftu haddaanay waafaqsanayn sharciga ilaahay madmuum weyi markaasaana alhawa la idhaahda calaa sabiili dam iyadoo dhaleecin looga jeedo walaa tattabic ahwaaahum ay iraadaatihim almukhaalifa lisharci illaah doonisahooda ilahay sharcigiisa khilaafsan ha raaci waxaa loo yaqaano markaa bidacuna waa ahwaa waa doonis nafeed weeye ee wax sharci iyo waxii ku qotama maaha walihaada baa ahlulbidaca ahlulahwaa loo idhaahda in bidaca magaca alahwaa lagu ilaaqaana waa isticmaal qadiima oo saxaabada qaarkood baa markaa ay ka sugnaatay walaa adri ayu nicmatayni acdamu calay garan maayo labada nicmo ilaahay siiyey taweyn inuu muslim iga dhigayo inuu iga badbaadiyo alahwaa oo ah albidca nimanka la dhaha almuctazila baabkan marka la joogo horna way noo soo martay waxa la dhaha asmaa ullahi way sugayaan laakiin ogow sida asmaa ullahi ay u sugayaan lamid maa sida ahlu sunna ay u sugayaan awalan asmaa ullahi ma wada sugayaan oo asmaa ullahi alwaarida fi axaadiid ilaxaadi saxiixa laa yuhbituunaha magacyada ilaahay ee kusoo aroray axaadiida aaxaadka ee saxiixa ma sugayaan xadiidka aaxaadka ahi saxiixba ha noqdee xujo maaha bay leeyihiin fi lmasaa'il alcilmiya masaa'il alcaqiida xujo kuma aha marka wixii magac kusoo arooray xadiid aaxaad oo saxiixa oo dhan ma sugayaan walihaada baanad kutubtooda ku arkahayn sida kutuba ahli sunna oo kale iyaga oo magacyada ilaahay tirinaya oo mid mid u sheegaya oo taxaya waa talabaadee dee asmaa ullah inay makhluuq tahay bay aaminsan yihin taana ahlu sunna waa kaga duwan yihin waa ta saddexaade laa yuhbituuna maa tadamanathu asmaa ullahi min asifaat magacyada ilaahay waxay ka dhigayaan aclaa mujarada bay ka dhigayaan waana mutaraadifa bay odhanayaan oo magac magaca kale ka macno duwani ma jiro dhammaantood isku wuxuun bay tusinayaan oo ilaahay daatadiisu bay caalam ku yihin bay odhanayaan halka ahlu sunna ay ka odhanayaan asmaa ullahi waa aclaam biictibaari dilaalatiha cala daat waana awsaaf biictibaari dilaalatiha cala sifaat xagga sifaatka marka loo yimaado almuctazila laa yuhbituuna sifaat illahi subxana wa tacaala ilahay sifaatkiisa sugi maayaan oo u sugi maayaan inay yihiin sifooyin iyo macaani daatada dheeraadka ah oo daatada ku qumay daata ayuunbay sugayaan bilaa sifaad ah marka la dhaa maxaad sifaadka ilaahay sugistooda ku diideenna waxay odhanayaan akhasu sifaat illaahi wa alqidam sifaadka ilaahay sifada ugu khaasaysanee ugu muuqashada badanee ugu tusin badan ilaahay waa sifatu alqidam waa sifada qadiimnimada marka haddaynu ilaahay subxana watacaala sifaad u sugno dee sifaadkaasina qadiim bay noqonayaan iyaguna ila haddaynu dhaahno sifaadku int way usoo dariyeen intaanu lahayn dabadeed waxaa taana ka dhalanaysa an yakuna an yakuuna lahu maxalan lilxawaadif walaysa lahu maxalan lilxawaadif markaa sifaadkiina qadiim bay noqonayaan bay dhahen markuu ilaahay qadiim yahay sifaad qadiimana aynu usugno natiijadu waxay noqonaysaa tacadud alqudamaa qadiimnimadii ilaahay uu la gaarkaa inay meesha ka baxdo oo qadiimiyo badani ay soo baxaan taasaa ka dhalanaysa tacadud alqudamaana natiijadeedu waxay noqonaysaa de cadamu waxdaaniyat illah ilaahay subxaana watacaala inaanu waaxid ahayn adiladani waxay tusisay ilaahay waxdaaniyadiisa caqlan wa samcan marka waxaa waxdaaniyada ilaahay meesha ka saaraya waa baatil marka waa inaan la sugin waxaana arrinta noocaasi farac ay ka tahay masaladii hore aynu uga hadlayno oo ah ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa inay ka dhigayaan ashyaa ilaahay ka baxsan oo mustaqilka ah oo qaa'ima bidaatiha ah halka ahlu sunna ay ka leeyihiin alismu lilmusana musama wasifatu taabicatu lilmawsuuf oo waa macno mawsuufka ku qumay ee shay kale oo mawsuufka markaa qasiim u ah oo mawsuufka kow marka la idhaahdo isagana laba la odhanaya maha marka waxay ka dhalatay arrintaasi inay sifaadkii shay kale oo ka mawsuufka qasiim u ah qeyb kaloon isaga aan ahayn ah inay sifaadka ay ka dhigayaan arrinta noocaasina waa baail oo laa yalzamu min tacadudi sifaati lmawsuuf tacaduduhu mawsuufka inay sifaadkiisu badan yihiin oo ay tacadudaan ka dhalan mayso in mutacadid noqdo watacadudu sifaati laa yanfi waxdaaniyatahu badnida sifaadkiisu diidi mayso kelinimadiisa ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay qof uu waxiid ku sheegay walaa shaka inuu sifaad leeyahy haddana ilahay waxiid buu ku sheegay dharnii waman khalaqtu waxiida isu kaayadaa aniga iyo kaan abuuray isagoo kelidiya kaasi ma daata mujaradaba ayuu ahaa mise sifaad buu lahaa walaa shaka inuu sifaad lahaa sifat lwujuud sifat lwaj sifat lyadayn ila waa insaan sifat lqadameyn sifat lcayneyn sifat luduneyn sifaat daatiya iyo sifaat waxa weeyaan ficiliya intaba u laha marka tacadudu sifaatihi lam yanfi waxdaaniyatahu oo sifaatkiisu inay badan meesha kamay saarin inuu qof quran yihi oo dee dad badan kamay dhigin ida kana hada fi xaqi makhluuq oo tacadudu sifaatihi tacadudu aanu ka laazimahayn oo waxdaaniyadiisa aanay meesha ka saarayn famin baabi lwlaa khaaliqa tacadud sifaatihi inaanu tacadudkiisu aanu ka laazimin oo aanu ka dhalan ahlu sunana waxay leeyihiin allahu qadiimu biasmaa'ihi wa sifaatih ilaahay subxana wa tacaala waa qadiim wuxuu qadiim ahaa isagoo magacyadiisaa leh magacyadiisu qadiim la aha waa qadiimu bisifaatihi sifaadkiisa isagoo labuu ilaahay subxana wa tacaala qadiim u ahaa imaa in la kala qaadayo la odhanayo ilaahay waa qadiim goonidiisu qadiim u ahaa sifaadkiisuna qasiim bay u ahaayeenoo goonidooda ayay ayay qadiim u ahaayeen waxaasoo dhanna waxaa sababay markii warkii ilaahay iyo warkii rasuulka sidiisa loo qaada waayey ee masaa-ishii qaybiga ahayd ee ictiqaadiga ahayd caqliga lala dhex qaaday ayaa caqligoodu waxaa uu gaadhsiiyey baailka ah ee noocaasi u eg wayuhbituuna buu ihi waxay sugayaan ahlu sunna ana lahu ana wajhan weji lahu ilaah inuu usugnaaday wa samcan maqal ilaah inuu usugnaaday wa basaran arag inuu usugnaaday wa cilman cilmi inuu usugnaaday wa qudratan karitaan inuu usugnaaday wa quwatan xoogi inuu usugnaaday wa cizatan ciza inay usugnaatay oo qaalibnima inay usugnaatay wa kalaaman hadal inuu usugnaaday laa calaa ma wixii ahlu sunuu kuma dul sugna yaquuluhu ay leeyihiin ahlu zayq kuwa leexashada waddada xaqa ay ka leexdeen u ehelkaahi min almuctazilati muctazila iyo wagayrihi iyo kuwaan muctazilada ahayn marka halkan musanifku raximah llahu tacaala faqradan iyo ta ka dambeysaba wuxuu ku sheegay sifaat ilahay sifaatkiisa ka mid a waxaana faqradan iyo ta ka dambaysaa iyo kuwa hore inoo soo marayba ay radin ku yihiin kuwa ashcariyada ee mucaasiriinta ee yihi alismaaciili axmed ibn ibraahim alismaaciili ashcari buu aha yidhi hore waxay noo soo martay isagoo yadeynka ilaahay usugaya khalaqa aadama biyadi wayadaahu mabsuutataan isagoo istawaha sugaya in allaha caza wajala istawa cala alcarshi bilaa kayfin halkan sifat lwaji buu ilaahay subxana wa tacaala usugayaa ciza ayuu ilaahay usugayaa xagga dambe waxay noogu iman doonta faqrada lixi tobnaad isagoo ilaahay subxana wa tacaala usugaya sifat lcayneyn fahal ashcariyatu haakada xata naquul ina alismaaciiliya ashcariyun ashcariyadu may sugaan sifaadka si aynu u nidhaahno ismaaciili ashcari buu aha ama inuu yihi laa calaa maa yaqulu ahlu zayqi min almuctazilati dee muctazilo oo qura ayaa ahlu sunuu khilaafsanyihin ma odhan wagayrihim buu ihi marka ashcariye maaturiidiye iyo kulaabiye wagayrihim taasay soo gelayaan sababta aanu markaa u magacaab ahaynina waxay tahay madhab lashcariya markaa waktigiisii w aad bay isugu dhalasho dhowaayeen ismaaciili iyo abulxasan alashcari taarikhda dhalashoodu waa isu dhoweyn marka waktigiisii madhab alashcariya madhab markaa sugnaaday oo hana qaaday oo jira oo madhab ahaan u jira dee ma ahayn waay laakiin dee ashcariyo inuu radiyey waxa ugu filan annahu yuqariru khilaafa ictiqaadihim inuu taqriirinayo uu sugayo caqiidadoodu siday ahayd si khilaafsan oo ka duwan buu sugaya alashcariya ilaahay subxana wa tacaala weji u sugi maayaan wejiguna qur-aanka iyo sunnaaba waa kusoo arooray way awilayaan iyaga iyo dee kuwa ka horeeya min almuctazilati waljahmiyati wayabqa wajhu rabbika waxay odhanayaan wejigu waa waa sila waa zaaid wey yabqaa rabuka un weeyaan macnuhu taasina waa bail oo in kelimaad kitaabka ilaahay ku jira bilaa daliil la iska idhahdo waa zaaid waxa weeyaan waa bail taas iyo talaacub bilqur'aan alkariim ta kale luqada carbeed laguma yaqaan in weji dhan la iska ziyaadiyo lafd lwajhi alwajhuna shay kasta wejigiisu sida idhahdaan ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim waa waxa mustaqbalu kulli shay weeye shay kaste wuxuu ashyaada kale ku waajaho hadduu wakti yahay wejigiisu waa intiisa hore hadduu maro yahay maradiisu waa de xagga guraca ay u naqaan mooyaane xagga kale xagga wejiga u rogbada odhanaysa hadduu yahay tusaale ahaan dee xayawaan ama insaan maa yuwaajihu bihi hayrahu baa la dhahdaa weji la dhahdaa marka wejhu kuli shay waa bixasabihi weyi marka markay awilayaan qaarkood dee waa zaaid bay odhanayaan ama daatay ku awilayaan oo weji oo bimacna daatana luqada carbeed laguma hayo wakadalika qaarkood waxay odhanayaan weji bimacna thawaab baa looga jeeda axaadiiduna aayadaha way fasiraysaa bal aayadaha laftooda isfasiraya ilahi subxana wa tacaala wuxuu uhi wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam wejigu hadduu zaa'id yahay laguma sifeeyeen duljalaali walikraam oo lama rafciyeen ee diljalaali walikraam baa la odhan lahaa yabqa sida ilahi subxana watacaala uu yihi tabaaraka smu rabbika diljalaali walikraam lakiin halkan duljalaali walikraam waxay wasfi u tahay wejiga hadduu zaa'id yahayna sifada noocaasa lama siiyeena sifada waxaa la siin lahaa mudaaf ileyhigaoo rabbi ah mudaaf ileyhiguna waa majruur marka waa la jeri lahaa diljalaali walikraam ayaa la odhan lahaa taas waxay daliilta inaanu zaa'idahay xadiidana aad bay ugu badan tahay dilaalaadka tusinaya wejigu inuu yahay sifa xaqiiqiya nebigu calayh isalaatu wasalaam wuu magan galay acuudu biwajhika sida bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey ilaah wejigaagaan magan gelaya marka ma thawaab buu nebigu calayh isalatu wasalaam magan gelaya qaala low kashaf xijaabuhu min nuur low kashafahu la axraqat subuxaatu wajhi subuxaatu thawaabi baa la odhan karaa وqال أsأlka لذة النdr إlى wجهik وqاl عalيه الصلاaة وaسلام maن sألكم بوجه الlahi faأcطوه زiyaadada للذiina أxsن الxusنى وزiyaadana mxuu ku fasiray nebigu النdr ilى wجه s mslim uu ku wariyey صaxiiisa eegmada wejiga ilaahay la eego marka weji xaqiiqiya bu ilahay ku sifaysanyi oo wejul makhluuqna aan la mid ahayn bimujarad idaafada ilaahay loo idaafiyey baa tusinaysa ka makhluuqa inuu ka duwan yahy wa samcan wa basara asamcu walbasar waa min sifaat illaah kaana allahu samiican basiira buuhi ilaahay wa huwa samiicu albasiir labadaasi sifana waxay ka mid yihiin sifaadka ashcariyadu ay sugaan sifaadka toddobadee ay sugaan xayun caliimun qadiiru waalkalaamu lahu iraadatu wakada samcu walbasaru ee mar kalena dee iyada un masder ahaan ay u sheegaan kownu xayan kownu caliiman kownu qadiira waayo ashcariya labadan sifo waxay yidhaahdaan daliil in loo raadiyaba uma baahna macnaa in fara badan bay soo arooreen sidaynu hore u sheegnay taasina xujay ku tahay oo dadaad samcu walbasaru ku sugteen bikarati dalaailihima dee sifaadka kale qaarkood kaba adilo badan yihiin ama xagga adil ahaan ay leegiin iyagana suga wey waynu sheegnay qaarkoodna inay ku sugayaan bilcaql waana ariiqada qaacidadooda waafaqsan waxay leeyihin de ihbaatu samci walbasar waa masale cilmiya ictiqaadiya masaa-ishaana looma daliishan karo nusuusta min qur'aani aw sunnati waayo waa dhaniyaat masaaishaasina dhaniyaat kuma sugnaato markaynu dhaha asamcu walbasar bay ilaahay ashcariya u sugayaan ma sida ahlu sunnuha ay ilaahay ugu sugayaan bay ugu sugayaan jawaabtu waa maya maxay ku kala duwan tahay sugista ahlu sunnaha lisamci walbasar iyo sugista ashcariyadu furuuq badan baa udhexaysa masaaishaasi aan tilmaami doonaana waxay muujinaysaa idiraabka iyo tanaaqudka iyo ikhtilaafka hayru caadiga ah ee madhabka ashcariyada ku jira oo markhaatina u ah hadalkan in badan idiin sheegay oo ah madhabulashcari inuu yahay madhab hayr mustaqira kathiiru lidiraaba taasina waxay daliil u tahay madhabkii xaqa aha ee qur'aanka iyo sunnaha iyo manhaj salaf waafaqsanaa inaanu ahayn bidaliili qowli اllahi tabaaraka wa tacaala wlow kana min cindi gayr اllahi lawajaduu fiihi اkhtilaafa kaiira awala saynu sheegnay sifatu samci walbasar waxaa lagu sugayaabay iyaga laftooda ku kala duwanyihin oo qaar dalaa-il lwaxyi bay ku sugeen qaarna masalada way ku ictiraadeen oo way ku qabsadeen wakadalika qaarkood waxay ku sugeen inay sifatu kamaal yihiin oo haddii ilaahay laga marhnaysiiyana didkooda inuu ku sifooba ay noqonayso qaarna taa way diideenoo aad bay u naqdiyeen istidlaalka noocaasa marka wixii marka koowaad wixii lagu sugayay asamcu albasari lilaahi loogu sugayay baan isku waafaqsanayn alashcariya mar labaadka mutacalaqu samci walbasar bay isku khilaafeen samaca iyo basarka ilaahay maxay ku tacaluqaan qowl wuxuu leeyahy waxay ku tacaluqaan kulu mawjuud macduumun baani ku tacaluqin hadda la soco kulu mawjuud waxay uga jeedaan ilaahay shay walba wuu maqlaa oo dawaadu ilaahay maqlaa adawaad maaha aswaad oo qura alwaantu ilaahay maqlaa midabada xasaankaaga iyo madowgaagu ilaahay maqlaya alaswaatna waa maqlaa wakadalika ilaahay aswaadu arkaa yara alaswaat wa yara dawaat kadalik waana qowlka abilxasan alashcari laftiisa loo nisbeeyey shacriyada mutaakhirinta qaar ka mid oo rajaxayna waa jiraan qowlka kale wuxuu leeyahay maya ilaahay subxana wa tacaala samciisa iyo basarkiisu waxay ku tacaluqaan mubsaraadka ayaa basarku ku tacaluqaa samcuna wuxuu ku tacaluqaa alaswaat ayuu ku tacaluqaa marka masaladana saasay isugu khilaafeen waxaa kaloo ay isku khilaafeen asamcu walbasar ma nafsu lcilmi ba mise cilmiga way ka duwan yihin qaar waxay idhaahdeen asamcu walbasar waa alcilmi un ogaalka shayga uu og yahay unbaa magaca samci la yidhi magaca cilmina la yidhi waa cilmi dheeraadka a maaha waa qowl lahum waana qowl baila shaki la-aan waayo ilaahay subxana wa tacaala faraqa bayna asamci walbasr wahuwa samiic lbasiir hadday labaduba cilmi yihiin muxuu labada ka kala sheegaya ilaahay iyaga iyo cilmigana ilahay waa kala qaaday huwa samiic lcaliim asamcu alcilmi ilahay kala qaaday hadduu samcigu bimacna cilmi u yahay muxuu ilahay u kala qaadaya qowlkooda kale waa qowlka mashhuurkaae waa in asamcu walbasar ay ka duwan yihiin cilmiga labadaas sifa inay ka duwan yihiin waana qowlka mashhuurka agtooda laakiin iyaga laftooda markaad u fiirsato sifaadka ay u sheegayaan asamcu walbasar qowlkoodu qowlkii hore ahaa asamcu walbasar bimacna cilmi inay yihiin ayuu ku dhowaanaya waxay odhanayaan waa idraakun aqwa min idraak yanaa farqiga udhexeeya markay sheegayaan wuxuu waa idraakun alcilmu iyo asamcu iyo albasar laakin waa idraak aqwa min idraak idraak idraak ka xoog badan wey oo sifaadka ku kala tafriiqinayaan ama ay u sheegayaan asamcu walbasar bimacna alcilmi ayuun bay ka dhigayaan shacariya waxaa kaloo ay yidhaahdeen asamcu walbasar waa sifataani daatiyatan السمع waa صفة واaxidة الbصرna waa صفة waaxidة oo macnaheedu ma aha markaanu ilaahay سمع iyo baصر usugayno marka sawdku uu soo dariyo ayuu ilaahay maqlaa oo sawdka soo soo dariya markaa uu soo darin inu ilaahay maqlaa markaanu ilaahay baصر usugaynana ma aha shay kastoo mawjuuda idaa wujida buu ilaahay arkaa samcu waa waaxid oo mar buu ilaahay jamiic اlaswaat maqlay haddaba ufiirsada hadalka jamiic اlaswaat hal mar buu maqlay jamiic almawjuudaatna hal mar buu ilaahay arkay oo samc llahi laa yatabacad oo samc markaa yatacalaq bsawt cinda xuduuihi ma jiro imika anigu anigaa hadlaya sawdkaygaa samac ilaahay oo ku tacaluqaya ma jira bay leeyihi hal marunbuu ilaahay jamiic alaswaat maqlay halkan imika aynu fadhino cinda alashcariya arag ilaahay oo inagaynugu tacaluqaa ma jiro oa ilaahay baa imikayna arka hal mar buu ilaahay subxana wa tacaala makhluuqaadkao dhan u arkay maxaad ku diideen samacu inuu sawdka markuu soo dariyo ku tacaluqo wakadalika shayga mubsarkae la arko mariga waxay dhahan taa waxaa ka dhalanaya tagayur sifa intaanu soo darin ilaahay ma maqal markuu soo dariye kadib uu maqlay sifatu samci mutahayira bay markaa noqonaysa maanaa mid ilaahay marna uu ku sifaysiye marna aanu ku sifaysanayn wakadalika haddaynu dhaha shaygani int markuu macduumka ahaa ilaahay subxana watacaala ma arag ee markuu mawjuud noqday buu aragga ilaahay ku tacalluqo ee ilaahay u arkay tagayuru sifa ka dhalanaysa tagayuru sifana waa udubdhaxaadka ay u qabsadaan nafyu sifaat alafcaal sifaat sifaat ulafcaalkan mashiicada ilaahay ku tacalluqa ee soono noqonaya ee taja tajadudaya qaacidadaasay ku diidaan oo tagayuru sifa ka dhalanaysa odhanayaan tagayuru sifa laftiisa maxaad ku diideen de waxaanu ku diidnay in kamaal ilaahay marka hore ka maqnaa uu usoo dariyey lakiin qofka suniga ee ictiqaadka fahmay si yaroo fudud buu taa u burin karaa wuxuu leeya anuu markaan leeyahay sifatu ficilkani xadaat bacda an lam takun afraaddeedii aaxaadkeedaan ujeeda lakiin aslu sifa oo kamaalullahi tusinaya shay soo dariyey maaha waay halkaa waxay galeen sursuur bay galeen ashcariyadu marka la asamcu walbasr waa sifataani daatiyatan oo sawdka bacda xuduuihi samca ilaahay kuma tacaluqo shayga mar'iga ama mubsarkaana bacda wujuudihi kuma tacaluqo hal mar unbuu ilaahay sawd oo dhan maqlay khalaas wasamaacu laa yatabacad hal mar ayuunbuu ilaahay jamiica almubsaraat u arkay waxaa la leeyahy dee hadalkiina laba midkoodun baa ka dhalanaysa inaad tidhaahdaan alaswaatu walmubsaraat almasmuucaat walmubsaraat waa qadiim weligoodba way jireenoo wax la maqlo ama la arko soo dariyey ma jiraba taasina ma aqbali kartaana waa baail oo in hayr llahi uu qadiim noqdo makhluuq uu qadiim noqdo inaad sugteen bay noqon taasina waa kufri cindakum iyo inaad tidhaahdaan waa masalada labaade ilaahay shay macduuma buu maqlay sawt macduumo laba odhanba ayuu maqlay codkan imika leeyahay anigu intaana halkan soo fadhiisan soo macduum mu ahayn isagoo macduuma buu ilaahay maqlay inaad tidhahdaan shaygan mubsarkee la arkana isagoo macduuma buu ilaahay arkay taasina waa baail iyada lafteeduna oo caqli iyo sharci toona aqbali maayo in la idhaahdo sawt macduum oo lam yaxdut baa la maqlay shay macduum oon jirin baba ayaa la arkay maba jire see loo arkay hada laa yaqbalu sharcu walaa caqlu labadaa waxaan ahayn oo qowlkiinaas oo aqbali karaana ma jirto markaad tirahaan asamcu walbasr waa sifataani daatiyatan waxaa isku dayay inuu ka jawaabo wadaadkoodii markaa munaadilka ahaa erazi shubahaadka ama isagaa soo arooriyay inuu ka jawaabo isku day ah kuwa lagu soo arooriyay inuu ka jawaabaa marka wuxuu yihi markaanu leenahay waa sifa daatiya macanaa ilaahay wuu awoodayay weeyaan inuu maqlo inuu arkana wuu awoodayay dee maxaad soo kordhisay baa la leeyahy bilficli miyuu arkay ashyaadu iyadoon jirin bilficli miyuu maqlay inagu awooditaan ka hadli mayno iyo qaabiliya lisifa waxaynu ka hadlaynaa taxaququ wujuud sifa sida wujuudkeedu inuu taxaquqo ahlu sunna wareerkaasoo dhami ma haysto ashcariye haystaan sifa daatiya markay yidhaahdeen waana sifa waaxida ee wax tajadud le ma aha wayatacalaqu bikulli sawtin wa bikulli mar'iyin labada arrimood midkoodun baa natiijadu ay noqotay inaad tidhaahdaan masmuucaadka iyo mubsaraadku waa qadiim iyo inaad tidhaahdaan iyagoon jirin buu ilaahay maqlay kuwana iyagoon jirin bu ilahay arkay ahlu sunna waxay leeyihiin sifatu samci walbasar waa sifa dee sifataani daatiyatan oo ilahay weligii baa ku sifaysnaa dhinac haddii laga eegana waa sifa ficliya waxay leeyihin samcu llahi wabasaru laa yatacalaq bimacduum aragga ilaah iyo maqalka ilahay shay macduuma kuma tacaluqo sawt markaa xadatha wa shay-un wujida ayay ku tacaluqaan sawt walbana cinda xuduuihi ayuu samca ilaahay ku tacaluqaa shay walbana cinda wujuudihi buu ku tacaluqaa ee sifa waaxida maaha qur-aanka iyo sunubana taa waa tusiyeen ilahay wuxuu yihi waqul icmaluu fasayara allahu camalakum yani camalkoodu intuu macduumkiiyo weli aanay samayn mari ilaahay uma aha walaa yatacalaq bihi basar llah متى يتعلق به بصر الله أي عند وجوده فسيرى الله أعمالكم أي عند وجوده وكذلك السمع إلى وحده قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله ومركا أي نبي قال لها هدليسي أي تعلق سمع الله بصوتها أي سمع إلهي سوت كيدا كتعلق مركا باعتبار أفراد السمع والبصر وصفة فعلية باعتبار الأصل أن السمع والبصر ومع وصفة ذاتية وهي وإشكال أهل السنة كسو أروري يا ما جرو waxaan ku soo arooray in la idhaahdo asamcu almasmuucaat iyo almubsaraat waa qadiim oo iyagu ma laha iyagoo macduuma buu ilaahay arkay maqlayna male bacd alwujuud baa samcu llahi wabasaruhu ku tacaluqa wakadalika ishkaalaad kaloo dham ahlu sunne kusoo aroori maayaan arrimahaas maxay noo muujinayaan laba arrimood awala alashcariya xataa masaaisha ay lafdan ahlu sunaha ugu waafaqeen xaqiiqatan inay ku khilaafsan yihin marka la leeyahay sifaatu sabca ayay ilaahay u sugayaan sifatu samci walbasar waad aragta kuwa kalena waa sidaasu sifatu lkalaam dee kalaamkay sugayaan ilahay usugayaan kay ahlu sunuhu usugayaan ma kalaam nafsihi bay sugayaan soo ma waa macano ilahay daatadiisa ku qumay laakin kalaam bixarfin wa sawtina xarfun maqruu wa sawtin masmuuc ilahay may usugayaan ilahay usugi maayaan أهل السنة إلهي وحي سجيان كلام صفة فعلية باعتبار الأصل صفة ذاتية باعتبار الأفرادنا والآحادنا صفة فعلية وتتجدد أفرادها وآحادها وإن الله يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء ساس إليه صوما يقول ماله كلامك صفة واحدة بإليه هل مرب إلهي هضل كلام الله لا يتبعض هذا الكإلهي ما قيب صمه أمر ينهي ما كلا له ma kala horeeyo ma kala dambeeyo waa ka asijzi raximah llahu tacala abu nasr asijzi kitaabkiisa araddu calaa man ankara alxarfa wasawt mid ashcariga ay doodeen buu sheegay markaasa waxaan ku ihi buu ihi nabiy llaahi muuse hadalka ilahay ma maqlay markaasuu yihi maxaad uga jeedaa su waxaan uga jeeda iska daayo adu waxaad ka aaminsantay sheek in dabin lala gaadayaa buu garanayaa mugti marka u dabinka boodaya maxaad uga jeedaa kulaha markaasuu yihi ha u maqlay suu wa idinka yihi hadalka ilaahay waa waaxide ma wax allaale wuxuu ilaahay hadal ku hadlay buu maqlay nebi muuse laba midkoodun bay noqonaysaa inuu dhaa nebi muuse wuxuu ilaahay hadal ku hadloo dhan wuu maqlay iyo inuu yidhaahdo mae barh hadalka ilaahay buu kamida buu maqlay hadduu dhaa wuxuu ilaahay ku hadlay oo dhan buu hal mar wada maqlay ila hadalka ilahay wax kala harharaya maahae oo qaybqaybsamaye macnaa nebi muuse kaana yaclamu lgeyb weeyaan markaa macnaheedu wax allaaliyo waxa eyba iyo waxaa cilmiga ilahay ilaahay ku hadlay o dhan wuu ogaa weye taasina waa baail hadduu dhaa me barh hadalkii ilahay buu ka maqlayna dee hadalkii ilaahay inuu tabacudo ayuu sugay taasina waa tii ay ka carareen markay lahaayeen waa sifa waaxida laa yatabacad hadalka ilaahay inuu tabacudana u qaybsamana qaybo uu kala leeyay amar iyo nahyi kala leeyay khabar iyo inshaa kala leeyay kala horeeyo oo hadal ilaahay subxana wa tacaala shalay aanu ku hadal maanta uu ku hadlayo midaan inta adduunyada la joogo aanu ku hadal aakhire ilahay uu ku hadlayo adilada ayaana tusisay ilahay baa subxana wa tacaala yihi afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd miyaanu bacdiyo inuu yahay kitaabka kitaabku waa qur-aanka waa hadalki ilaahay miyaanu ilahay subxana watacala sheegin dakara allahu fi hadi اlaaya ana kalaam allahi yatabacad markaa ku lugoyn ashcariya niman dhow maaha aad bay u fogin wadaad yaro maqmaqlay uunoo ashcari oo sidanoo sifaatka qaar bay sugayaanoo ahlu sunna tanay ku waafaqsan yihin unbaa moodaya in madhabu alashcari uu yahay madhab salaf mid u dhow بعيد عن مذهب السلف كل البعد سيدنا شارع الشيخنا لقى بلا منهج الاستدلال لقوا حكسية تفاصيل المسائل العلمية الاعتقادية وعلما بإلهي سبحانه وتعالى السقيان وقدرة بإلهي السقيان كرس استفادة كرستا وضد العجزئة وقوة بإلهي السقيان سيلهي وهو القوي العزيز وحوق قوته وضد الضعف dacfiga kasoo horjeeda wacizatan bay ilaahay usugayaan qaalib noqosho wacizat lquwa wاlhalaba ayay ilahay usugayaan kadalika cizat lqahr magaca ilaahay alqahaar uu tusiyey cizada muqooninta wa kalaaman bay ilaahay usugayaan laa calaa maa yaquulu ahlu zayq min almuctasilati waغayrihim madhabkoodu ma aha sida ay leeyihiin kuwa leexashada wehelkaa oo muctasile iyo kuwo kalaba ah walakin hase yeeshee kama qaala tabaaraka wa tacaala madhabkoodu waa sida ilaahay uu yidhi wayabqaa wajhu rabbika wayabqaa waxaa baaqi ahaanayo weligiiba jiray wajhu rabbika wejiga rabbiga markaa lama odhanayo dee wejigoo qura jirayaa loo jeedaa ee wejigii baa la sheegay iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala loo jeedo waxaanay taasi tusinaysaa inuu sife ilaahay wejiguyi da iyadoo ilaahay loo jeedo weji lagama cabireen haddaanu wejigu sife ilaahay subxana wa tacaala u ahayn wa qaala wuxu uhi ilaahay anzalahu ilaahay waa soo dejiyey bicilmihi buu kusoo dejiyey anzalahu oo qur-aanka ah bicilmihi isagoo ilaahay cilmigiisa ku sifaysan buu soo dejiyey oo bimacnaa ogde qur-aanka ha marka tanna waxay radin ku tahay bicilmihi in la yidhi iyo adilada la midkaahi walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi sifaatku inay yihiin wax macaani daatida ku daatada ku qume daatada lafteeda aanay ahayn waan ka yaro boodee muctasiladu wa ma waxaa marka la dhahdo marka ilahay waaye haddaad sifaatkan udiidaan ma didkoodaad ku sifaynaysaan dee maya bay odhanayaan haddaad cilmi udiidaan ma jahl baad ku sifaynaysaan maya waa caliimu bidaati baan odhanaynaa samiicu bidaati basiiru bidaati qadiiru bidaati daatadiisuu qadiir ku yahay laa biqudra lakin qudra uu ku sifoobay qadiir kuma aha daatadiisuu caliim ku yahay ee cilmi uu ku sifoobay caliim kuma aha daatadiisuu ku yahay samiic samc uu ku sifoobay samiic kuma aha wala samiicu bilaa samcin markay leeyihin basiiru bilaa basr caliimu bilaa cilmi maxay uga jeedaan macnaa daatadiisuu ku yahay caliim laakiin sifa cilmi la idhaayo ah macno daatadiisa ku qumay caliim kuma aha kaasina waa hadal mutanaaqida wa yanfuru minhu اlcaqlu walaa yuhbituhu sharcu caqligaa ka didaya a صفة العلم male daatadiisu buu caliim ku yahy صifaة السمci male ee daatadiisuu samiic ku yihi adiladuna waxay tusay صifaatku inay yihiin wax daatada dheeraadka ah زائد عalى الذات waa maعaanي تquم بالذات أنزلhu بعilmihi cilmigii ilahay baa loo iضaafeeyey ilahay laftiisi baa cilmigii loo iضaafeeyey marka cilmigu inuu yahy صife ilahay ku qumta ayay taas tusinaysa wlaa yuxiiطuuna bشhayi min cilmi baa lamida wa huwa اlغafuuru durraxma u fiirso ilahi waa ka gafuurka ee durraxma raxmo u saaxiibka yaعni mutasif biraxma ah adilada tusinaysa صifaatku inay yihiin macaani zaa'ida calى الذat qaa'ima biha aad bay u fara badan yihin ee burinaysa madhab اlmuctazila oo ah in la idhaahdo ilahay waa caliim bidaatihi qadiir bidaatihi samiic bidaatihi la biwaصf yacnaa wasfi uu sidaa ku noqday ma jiro oo daatadiisa ku qumay oo zaa'id daatada ka ah ee waa daatadiisuunbaa ayuunbuu samiic ku iyo basiir iyo caliim iyo qadiir oo baailtaas qaala ilaahay wuxu uhi walaa yuxiiطuuna ma koobayaan bishayin shay shaygaasi oo min cilmi ay min macluumi waxa ilaahay uu og yahay kamida ilaa bima shaa wuxuu ilaahay doona mooyaane marka cilmiga halkan macluumkii baa looga jeedaa yani ma tacalaqa bihi cilm اllah wuxuu ilaahay og yahay ma koobi karaan oo cilmi kuma koobi karaan shay ka mida wuxuu ilaahay og yahay ma garan karaan ilaa shay ilaahay uu doonay inay gartaan oo ilahay uu garansiiyey mooyaane waxay markaa taasi daliil u tahay ilaahay subxana wa tacaala sifaatkiisu waa sifaat daati ah cilmiga ilahay waa cilmu daatiyun cilmi muktasaba maaha اktasabahu اllahu subxana wa tacaala bacda an lam yakun lahu lakin cilm اlmakhluuq cilmi daatiya maaha makhluuqa waxaa asal u ah jahli iyo garasho la-aan inahu kana ظaluuma jahuula waladii akhrajakum min buطuni umahaatikum laa taclamuuna shayئa wuxuu ilaahay baray ayuunba yaqaanin wuxuu ilaahay yaqaano oo dhan ma yaqaanin waxa ilaahay uu yaqaano waxay ka yaqaanin inta ilaahay uu bare u sheegay ilaa bima shaa ee uu doonay inay bartaan oo ay ogaadaan taasina waxay caddaynaysaa farqiga cilmiga ilaahay cilmiga makhluuqa udhexeeya iyo in ilaahay cilmi loo sugo makhluuqana cilmi loo sugo tashbiih aanu ka dhalanayn waayo dee labada cilmiba aada u kala duwan saasoo kale sifaadka kale ilahay inuu xay yahay buu sheegay makhluuqaadkana sifat lxayaat ilahay waa usug lakin xayaatada waa kala duwanta xayaatada ilahay waa xayaat daatiya xayaat lmakhluuqna waa xayaato min gayrihi ka timi oo ilaahay baa nooleysiiyey haddaanu intaanu ilaahay nooleysiin meyit buu ahaa wakuntum amwaata waa ka ilaahay subxana watacala yidhi kuwaan nooleyn baad ahaydeen fa axyaakum ilahay baa idin nooleysiiyey xayaat ullaahi lam yasbaqha cadam oo ilaahay subxaana watacaala weligiiba xayi buu ahaa weligiina waa ahaanaya fanaana haleeli maayo wayabqa wajhu rabbik xayaat linsaan cadam baa ka horreeya xayaat lmakhluuq fanaano waa haleeli doonaa shay waliba waa baaba-aya kulu shayin haalikun ila wajha xayaat ullahi waa xayaatun kaamila oo jamiicu sifaat alkamaal bay koobsanaysa xayaat lmakhluuqna sidaa maaha marka waxaa gariibah iyadoo sifaadka khaaliqa iyo sifaatka makhluuqu magaca haba wadaagaan iyo aslulmacnaa asalka nololnimo iyo magaca xayaato ha wadaagaanbe tusaalahan aynu sheegne iyaga oo sidaa u kala duwan oo khasaais miisaadku u kala duwan inuu qofku u qaato sifadii makhluuqa u sugnayd ee la yidhi waa xay haddii la khaaliquna waa xay inuu tashbiih ka dhalanaya inuu qaato yaani qof aan lam yu lam yacrif qadr allahi subxana wa tacala wa cadamatahu ayunba waxaasi qalbigiisa kusoo dhici kara ahlu suna carafuu cadamat allah walihada iyaga wax ishkaale wax xasaasiyada iyo wax shukuuka ay ku haysaa ma jirto jamiicu sifaat lwaarida fi lkitaabi wasuna in ilaahay loo sugo waayo marnaba iyaga kuma soo dhacaysa inay ta makhluuq oo kale ay tahay say ta makhluuq oo kale u noqon kartaaba waa sifo khaaliq loo idaafeeyey tanna waa sifo makhluuq loo idaafeeyey khaaliq iyo makhluuq ma isku midba maya dee sifaadka loo idaafeeyena isku mid mama noqon karaan fawaariq mumayizaat khasaais ayay ku kala duwan yihin xagguu markaa tashbiih ka imanaya min ayna yaatiina tashbiih wa qaala wuxuu uhi ilaahay falilaahi ilaah qura ayay u sugnaatay alcizatu cizadii jamiican xaalo ay tahay midna manaa dhammaanteed jamiicu anwaaci alciza oo cizadu anwaac bay leedahay cizatu alghalaba iyo cizatu alqahr wa qaala ilaahay wuxuu uhi wasamaa samadii banaynaaha waanu dhisnay biaydin ay biquwatin baanu ku dhisnay marka aydin jamcu yadin halkan ma aha biitifaaqi ahli lugati watafsiir aydin a min aada yaiidu aydan waa bimacna alquwa saxaabada iyo taabiciinta iyo jamiicu lmufasiriinna sidaas yidhahdeen walihada aayaddani laysat min aayaati sifaat horena waa inagu u sheegnay ashcariyadu inay yidhaahdaan yad marka halan ku jirtaba waad awisheenoo quwaad tidhahdeene marka ay ku jirto limaa khalaqtu biyadaya iyo limaa camilatu aydiina in la awilo maxaad ku diideysaa de waxaan le aydin halkan jamcu yad maba ahaba jamc maba ahaba waa kelmad qura oo macnaheeduna u yahay alquwa labada kelmadood waa kala duwanyihin hadday isku mid yihiin baa la odhan laha maxaa tan u awisheen taana taawiilkeedaad u diideen tan tan biaydin in la idhaha biquwatin taawiil maba ahaba waa macnihii luqada kelmaddan ay ku lahaydba laysa hada taawiila qaala wuxuu uhi ilaahay awalam yarow miyaanay ogeyn ana allaha ilaahay aladii allahaasoo khalaqahum iyaga jirsiiyey min alcadam iyagoon jirin jirsiiyey huwa isagoo ashaddu inuu daran yahay darnaan badan yahay minuu iyaga ka darnaan badan yahay quwatan xagga xoogga niyo ka xoog badanya miyaanay ogeyn markaaba haddaba fiirsa aayadda fiiha ihbaatu lquwati lahum aayaddan iyaga quwo way usugaysaa soo ma haddaanay iyagu sifatu lquwa lahaynba waxba aanay ka haysan lama yidhaahdeen quwatullaahi ba ashaddu min quwatihim lama yidhahdeen waxaa kaloo aayadda ku sugan ihbaatu sifati lquwa lilahi subxana wa tacala sifat lquwa ilahay in loo sugo ayaa aayadda ku sugan waxaana halkan la isticmaalay afcalu tafdiil ashaddu ah waa daliil ka mida isticmaalu afcali tafdiil fi sifaati illahi wa sifaati khalqihi wa daliil min adilati alqadri اlmushtarak ihbaat alqadri اlmushtarak in macnaha kuliga ah aslu lmacna ee sifaduna ay leedahay in uu yahay mushtarak lijamiici اlmawsuufiina biha kuwa ku sifaysan oo dhan inuu mushtarak u yahay ifadu waxay leedahay ictibaaraat alictibaaru اlأwal waa ictibaaruhaa muطlaqa waa sifadii oo muطlaqa oo cidna baan loo idaafayn marka loo eego ee quwatun un baa la yidhi yadun wajhun un baa la yidhi cidnaba looma idaafayn ifada mark markay mulaqtay ifadu wujuuduhaa waa dihniyu cilmiyu walaysa laha wujuud fi lkhaarij dihni ahaan bay u jirtaa oo imika quwa aan cidna quwadeeda aan ahayn oo cid la yidhi waa quwadiisii aanay jirin dee dihni ahaan un baad u fahmaysaa waad fahmi kartaa laakiin wax khaarijka ka jira maaha awood halkaa iska taalo cidna aan awood u ahayn ma jirto itibaarka markaa bi hada ictibaar waa mushtarak manaa aslu lmacnaa ayaa mushtaraka aslu lmacnaa baa la dhahdaa almacna alkuli baa la dhahdaa alqadr mushtarak baa la dhahdaa afcalu tafdiilkuna halkan iyo meelo kaleba adilada ayuu ka midi huwa ashaddu minhum quwa aslu macna alquwa alkuli aldihni in mushtaraki oo quwa xaqiiqiya ilahay uu ku sifaysanya makhluuquna quwa xaqiiqiya labadaa quwa ee la idaafeeyen aan isku mid ahayn ictibaarka labaad waa bictibaar idaafatiha ila allah waa khaasa billaah oo makhluuq bay wadaagaan lama odhanayo taas ta saddexaadna waa bictibaar idaafatiha ila lmakhluuq taasina waa khaasa bilmakhluuq khaaliqii makhluuq baa wadaaga lama odhanayo oo wax ilaahay ku qumay baa makhluuqu la wadaagaa waa kufr wax makhluuqa ku qumay buu ilaahay la wadaagaana waa kufr mar haddii la idaafeeyo ishtiraak ma jiro alishtiraaك waa goorma waa cinda aliطlaaq kadalika adilada waxaa ka mida alcaطf in waxa weeyaan la ysku caطfo khaaliq iyo makhluuqa iyadoo sife qura la sheegay wajaءa rabuka wاlmalaku in aslu lmaji macna lmaji khaaliqu ku sifaysanya macna lmaji makhluuquna ku sifaysan yahi ya a isna adilada ayuu ka mid yahay wa qaala wuxu uhi ilaahay ina allaha ilaahay huwa ilaahay alrazaaq wey waa ka arsaaqida badan dulquwa waa ka xooga u saaxiibka bimacnaa ku sifaysan marka madhabkii ashcariyadee ahaa ilaahay waa caliim bidaatihi iyo qawiyun bidaatihi bay taasi meesha ka saaraysa wuxuu qawi ku yahay sifo quwo sifatu quwa uu ku sifoobay ayuu ilaahay qawi ku yahy ee waa qawiyun bidaatihuno sifo sifat lquwa la idhaayo daatada zaa'idka oo macno ku qumaya ma laha taasaa baaila almatiin allaha awooddiisu ay xooga badantay wey fa huwa ilaahay tacaala wuu sareeyee dulcilmi waa ka cilmiga u saaxiibkaa waa sifaadkan waa sifaad ilahay daatadiisa ku quma oo ilahay uu ku sifaysay wlquwati ka u saaxiibka wey wlqudrati wsamci wاlbasr iyo wاlkalaam kama qaala tacala sida ilaahay uu ihi walitusnaca si laguugu rabeeyo laguugu koriyo alaa cayni calaa ru'yati minii laka aragti xaggeyga ka hato adigaan ku arkayo oo ishaydan kugu arkayo aragtida indhahayga si lagugu kariyo litusnaca si lagugu rabeeyo calaa cayni aragtida indhahayga yani iyadoo indhahay ishaydu iyadoo ku arkaysa aragtida ishayda litusnaca si lagugu rabeeyo lagugu koriyo calaa cayni aragtida ishayda araggayga haddii la idhaana dee waa hadalkan laasimkiisii weeye oo araggu dee il buu ka dhasho il buu ilaahay ku arkay marka ibaat sifat alcayn lilahi baa ku jira wa qaala linuux wasnac samee alfulka doonta samee biacyuninaa xaalo indhaha iyaga ilaalintooda aada ku sugan tahay wa waxyinaa ay wa amrinaa amarka iyaga ku samee ama xaalo waxyigeega aad u hogaansamayso marka ibaatu alacyun lilah baa ku sugan ifat lcayn waa sifa daatiya ilahayna subxana wa tacaala loo sugayo aayaadkan ay u sugeen oo aayadda hore ibaatu sifati aynin ibaatu caynin waaxida baa ku sugan lafdi ahaan waaxida ah aayadda labaadna acyun oo jamac ah ahlu sunnana waxay leeyihiin lilaahi caynaan oo caynun waaxida buu leeyahy may odhan acyun buu leeyahna may odhan aimada saa yidhina waa badayin imaamu shaafici raxima llahu tacala ayaa ka mida wainahu laysa biacwar buu ihi biqowli nabiyi id dakara dajaal faqaal inahu acwar waina rabakum laysa biacwar addarimi cuثmaan ibn saciid اdarimi qaala fafi taawiili qowli rasuli lah in اllaha laysa biacwar bayaan anahu basiiru duu caynayn khilaaf alacwar xadiidkaasay ahlu sunna u daliishadeen ilaahay caynayn inuu leeyahy ilaahay acwar maaha baa la yidhi hadduu acwar iyo cayn waaxida buu yeelan laha halka dajaal markaa cayn waaxida uu ka leeyay ilaahay caynaani buu leeyay wayaan macnuhu abu camr idanina wuxuu yihi kitaabkiisa arisaala alwaafiya wa qaala xiina dakara dajaal wainahu acwar wa qaala ina rabakum laysa biacwar faahbata lahu alcaynayn buu yihi alaalakaai kitaabkii sharx usul ictiqaad ahli suna waljamaca wuxuu u baabaystay siyaaqu ma dala min kitaab illahi caza wajala wa sunati rasuulihi cala ana min sifaat illahi alwajha wاlcaynayn wاlyadayn waa ijmaacu ahli الsuna se ahlucilmiga qaarkood ay soo naqliyeen an ilahi caynayn mufradkuna dee waa jinsigaa la tilmaamaya oo cadad ma tusinayo mufradka mudaafki jins اcayn inuu ilaahay ku sifaysan yihi waa intee xadiidkaa tusiyo waa caynaan biacyuninaana dee jamcu waa shaygu isagoo labaa in la jamciyaa luqadiyo sharcigaba waa ku badantay waay wa qaala wuxu uhi ilaahay xataa yasmaca si uu u maqlo kalaam allah wain axad min almushrikiina istajaaraka faajiru xataa yasmaca kalaam allah uma abliquu ma amana marka xataadu waxay noqon kartaa tacliiliya oo liyasmaca si uu u maqlo kalaam allah hadalka ilahay si uu u maqlo waxaa kaloo noqon kartaa xarfu haaya oo magangeli ilaa goorma xataa yasmaca kalaam allah marka hadalka ilahay markuu maqlo magangelidii may dhamaanaysa miyaa la dilaya maya uma abliquu ma amanahu baa ku xigta waay marka sifatu kalaam ilahay inuu ku sifaysay bay aayaddu tusisay xataa yasmaca kalaam allah qaala wuxuu uhi wakalama allahu ilaahay waa hadlay muusa muusuu la hadlay takliiman la hadal labada ayadba waxay tusinayaan sifatu lkalaam ilahay inuu ku sifaysan yihi waxaa kaloo ay tusinayaan kalaam ullahi inuu yahay bixarfin wa sawtin masmuuc oo aanu macne ilaahay daatadiisa ku qumay uun dabeetana wixii macnahaasi lagu fahmi lahaa ee laga cabiri lahaa la abuuray inaanu hadalka ilaahay sidaa ahayn ee uu macno iyo lafdi labadaba yahay oo ilaahay uu ku hadlo sawt la maqlo oo koobsanayo xuruuf la qoro waayo xataa yasmaca kalaamla kan la maqlayo qur-aanka uu nebigu akrinayo ama qof kaleba uu akrinayo ee la maqlayo ilahay kalaam ullahi ku sheegay ashcariyina waxay leyin maya kani kalaam ullahi maaha maaha kalaam ullah imaamku markuu ina tukanay qur-aankan u akrinaya kalaam ullahi ma waxaynu maqlaynaa kalaam ullahi ma daatana waxaynu maqlayna waa kalaam ullahi waad khaldantay ana kalaam ullahi oo makhluuqa haddaad ujeedaha kalaam ilahay abuuray haddaad ujeedda waa sax lakin kalaam sife ilaahay amaya bay kuleeyihin kalaam ullaahi me waa macnaha ilaahay daatadiisa ku qumo kaas xaggaasu ku haray kanuu jibriil soo qaade nebiga u keenay waa hadal makhluuqa isagu waa cibaara can kalaam illahi subxana wa tacaala waa hadalkii ilaahay laga cabiray ama xikaaya weeyaan saasay leeyihin ilaahayna kan la akrinayo ee la maqlayo ayuu kalaam ullahi inuu yahay u sheegay xataa yasmaca kalaam allah sawtku waa sawt lqaari laakiin almaqru oo ah kala akrinaya waa kalaam ullah waa hadalkii ilaahay wa kalama allahu muusa takliiman nebi muuse wuxuu maqlay baa hadalkii ilaahay ahaa lamaana awili kale si ahlubidca qaarkood ay isku dayeen wa kalama allahu muusa takliiman qaarkood waxaa taxriif lafdigaa bay sameeyeen wa kalama allaha muusa bay yidhaahdeen muusa ilaahay la hadlay wa kalamahu rabbuhu sidaad odhan doonta sidaa uma fasirmi kartabe abadane waxaa aayaddan dambe ay tusinaysaa kalaamka ilahay kalaam xaqiiqiya inuu yahy waayo masder baa ficilkii lagu ta'kiidiyey takliiman wa kalama allahu muusa marka la idhaahdo yacnaa daciif baa noqdee ixtimaal baa la gelin karayay lakin takliiman marka la yihi ayu ixtimaal kuma jiro hadalkaasi hadal xaqiiqiya inuu yahy biijmaaci nuxaat culamaa naxwa wluga say isku waafaqsan yihin qaala wuxu uhi ilaahay inamaa amrunaa amarka iyagu waxa weeyaanu lishayin shay aanu yanaa amarno idaa aradnaahu markaanu doonno jirsiintiisa an naqula waa ina idha lahu shaya kun idhaa kun inaan kun idhaahno oo fayakuun ka kun waa kalaam ullah waa hadalkii ilaahay wey haawana wuxuu ilaahay wax ku abuuro kuntaas wayakhluqu llahu biqowlihi kun wa ciisa kaana biqowli illaahi kun qowlka ilahay kun ayuu ku ahaaday wallahu aclam salى اllah calى nabiyina mxamed wعalى alih وaصxaabihi ajmaciin